bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu akhyaartana dhugunsadahaysaan ka dhowaada barnaamijka kulanka warsan qodobada barnaamijka kulanka warsan sigaminnimaadunka deega doonta aniinaysiin kahay ee gurweynaha diraalna ku nagada weyba ku mid ahaa deegaano hooskooyow degmada diisoor ee gobolka baay oo lahanka warramahaya reenjo kudhiyan iskohorkooy iyo dugsiin oo dhexe iyo ciidanka booliiska gaarka ee koonfur galbeed soomaaliya iyo weliba saasaato ciidamo ku tirsan al-shabaaba barnaamijka kulanka warsan iyo ka dheega doonta gudoomiyaha degmada diisoor ee gobolka baay oo ku warbiya xaaladda deegaanadii laka dagaalamay taasoo kale barnaamijka kulanka warsan amiinimadu wayba ka dheega doontana aanina siinkahaaye deegaano hooskoyow degmada xudur ee xarunta gobolka bakool oo iyo ku mid atada degmada mooragaabay ee gobolkaasi bakool oo laha ka warramahaya in dagaal faralanka gubadiisa ka dhex mari ciidamo ku tirsan al-shabaab iyo weliba ahaan xoogga dalka soomaaliya oo garab ku helo ahaan booliiska gaarka ee koonfur galbeed soomaaliya barnaamijka kulanka warsan iyo ka dheega doontan guddoomiyaga degmada xudur ee xarunta gobolka bakool ee dhinaca ammaanka oo ku warbiyow xaaladda goobawile ka dagaalamayey weliba khasaaraha rasmiga ee dagaalkii mooragaabay saasoo kale barnaamijka kulanka warsan weybaa ka dheega doontanaan inasii kahaya odayaalka dhaqanka koonfur galbeed soomaaliya oon kabaaqii beelaha kujeeda koonfur galbeed soomaaliya in si wanaagsan qiibsadaan xildhibaanada islamarkaasna iyo wada shaqayn la weeldhadaan odayaasha dhaqanka malaqdarow maxamed yacquub oo afhayeenka odayaalka dhaqanka koonfur galbeed soomaaliya iyo kabaaqi in saasaatan odayaalka dhaqanka wada shaqayn hoosaada iyo laweeldhadaan beelo iyo turjumaayana barnaamijka kulanka warsan iyo ka dheega doontaan saasoo kale diyaargarowga odayaalka yoonka jaran hawxlowga xildhibaanada baarlamaanka saasoo kale barnaamijka kulanka warsan oo kuwayba isinka dheega doontaan anina sinkaaya tale iyo ku-xigeenka ciidanka booliiska gaarka ee koonfur galbeed soomaaliya oo ku warbiyo dhadhaaqyo ciidan oo deegaanada koonfur galbeed soomaaliya gaar ahaan gobollada bay iyo bakool ku bilaabaday islamarkaasayna uusan sheegay in guulaha kuhooyan ciidanka walow al-shabaabna dhanshay ee sheegadaha ay tahy in dagaaladii kudhihi deegaanaha fara badan ee gobolka bakool gobollada bay iyo bakool ku tirsan iyo guulo ku sheegadahayta haddaba taliyaha oo waraysi dhinacyo badan taabadow use kubi islamar ahaantaasayna ku ka hadli dhaqaaqyadii ciidan ee dhawaantun ku jaray deegaana fara badan oo gobollada bay iyo bakool ee koonfur galbeed soomaaliya ku tirsan iyo barnaamijka kulanka warsanka dheega doontan qodobadaas ihani kalohanio koraranti barnaamijka kulanka warsan una ka jariya ka dheega doontaan barnaamijkan oo geesiee sinsaare waana siila darar siiyahaya ha ka dhowaad ama dokale ima dokale barnaamijka kulanka warsan
tiraadanaha garguurido ayta taarigdanaya ka beeganta labaatii lamaada bilisiyeedaad ee lamada kun tomanilita qodobkan ka hore ee barnaamijka kulanka warsan weyba usanagdaya taliya ku-xigeenka ciidanka booliiska gaarka ee koonfur galbeed soomaaliya maxamed isxaaq aracase iyo kuwarbe dhaqaaqyo ciidan oo uusa sheegay in ku isboonadeen deegaana ku tirsan gobolada bay iyo boqol iyo weliba degmooyin kureed markii dhowaantun saraakiil ciidanka booliiska gaarka ee koonfur galbeed soomaaliya iyo tababaraha hiraayin ciidamada degmooyinka laka tababaraya waa kuwa waraysi dhinacyo badan taabadow oo usaan ku warbiya xaalada guud ee deegaanada howlgallada ah ku bilaawadeen barnaamijka kulanka warsana xalay ciidamada booliska qaranka ay ku fuudeen howlgalla ciidamada magaalada waxaa sugin nimanka cadowka hayana ku howreen degmada qasir dheerana ilaa saddex meelood haatoo ah iyo xalay operation qorshaysan kabaana ciidamada inkastoo lamaa meelood ah kuwaayo meelona wala kugu dili cadowka lama qof laa kugu dili marka howlgalladaas howlgallo lanka tarageliyo nimantaas cadowka ah oo naflacaariga tumuntumunka dareeraan ku xoraya deegaanada meel ugu weyn oo awoodin helaan oo noos kaalmeysaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ciidamada Amsom in howlgal iyo waqtiga howlgal ku faa'iideysan gorodi way baan ima qaalaha in howlgallada ciidanka booliska gaarka ee koonfur galbeed soo biyayaan iyo mar walba isin guulo ku sheegadaasan marka may khasaareen diiri howlgalladii dadabooy ee isin soo gudeen sida basaadheer iyo buura xalwo oo degmada bardaala ee gobolka bay ku tirsan wallaahi ciidamada booliska gaarka iyo ciidamada dowladda dhexdeeda oo ay la shaqeeyaan shacabka saas khasaaradan ka yarahayta meelaha iyo ciimada booliska gaarka u baahan oo information loo yahay adigu kala joogo iyo dagaal qaadana saas khasaarka khasaarada ninka yaraa tilaayin qadari marka war khasaarada shaqada taala
marka taliya saas oo kale way bahana nagaday in meelo ciidamada iyo fariisamo kaleyin laha weerara saas oo kale way bahana nagatay jiirgulooyin ciidan fara badan oo shabaabkiyo kasoo biyayaan degmooyinka qaar degmooyinka qaar go-doonsiyin ciidamo intoo barteen marka raacsanaan dhanka ciidanka ee jartay amase dhanka saraakiil ee jartay taasi may walan ku qabdo hayteen may ata mas-uuliyadda sii kugeed walaa inta dowladaha marta un dowladda tiyadaana dowlad oo curbi ciidamada dhisma jiyo walka qaabka dagaalkana walka marka insha allahu tacaala qorshe dagaala dhamanayd insha allah wala gabagabaayay marka hagasanaa majaraasa nimantuna sidee guud ahaanba balka wareera ku rogan anu telefoon dad ku difaac karno insha Allah ta'ala laakiin lanka shabaab guriga saayna
goradi een tidiya kale way baani maqalaha een ciidamadii degmooyinka lantow bari degmada diinsoor oo kale qansax dheer oo kale een wili ma jarta wal hormar oo dhanka ammaanka iyo suubiyan degmooyinkii way baa hagala waysan raashinka qutul daruuriga ee bulshadaas isticmaal lahayd ee ma tacaqabada amiil ku teegan baahiyaha ciidanka iyo qabaan ee jarmayd walaahi hortu aan beerin ciidamadaas degmooyinka ka tabari salaad diinsoor guul badan shaanti oo ku shaanti dhinaca cadowga ee meer konton iyo shan kilomitir jirto dad maxbuus ee inta cadowga ka qaadaan intuu shan kilomitir galeen ee saasoo kale meel kilomitir oo shan kilomitir saasoo kale muddo tooshin garan sisirigi saasoo kale taabari shacabka ku gaadiyan tan kale ee fursta wadooyinka iyo meelo go'doonsan madaxweynaha koonfur galbeed go'aanka ku saari howlgalka ka bilaawadaha koo keentay in mucaawanadii dowladda turkiga aan ka talagelin in degmooyinka gobolka sanjiina waana jeedi telefon insha allahu tacala waan wala arag doona wilaaya goradi wayba hadalada kuweyre madaxweynaha ku mid haytay in ciidanka magaalada baydhabo laga tababaray ee ciidkan buux dhaafiyey lagu daabula isla markaasina la jeeyay furmo dagaalka arrintaasi may ku dhabagaleen saraakiil ciidanka kasara jaraan in dhabageliyaan hadalkii madaxweynaha ugu bahi ee ahay in ciidanka goobogaas la jeeyay
iyagoo limaardila ka dhex jira madaxweynaha taasi dhaqanka le ciidamada mili xooga dalka soomaaliyeed inta ka sugan ciidamada booliska gaarka aba weli ka sugina furmo haddii dad maardi askari fasax weydiiba gaajir askari fasax gaabima askari kalanta marka arag hore taas taliha qaybta lixdamaad iyo kuwasakanaba go'aanka ku deerni waan insha allahu tacaala taasi toos ee dhaqanka le ciidamada xooga dalka soomaaliya ciidamada booliska gaarka aba weli ka sugina furmo dagaalka jiidda hore ka sugayin askari fasax qaaday ilankii jirin ilan dhaawaca maalinka la kala mudooyin oo bilaara inta warsi toos la kureejiyay boolis kale oo tababar walaal ku bayhay horba markii uu amaansho soo walaal kaalmeen ku baahdan kaalmeen ciidamada militariga ee booliska gaarka ah ka dambeyn wada shaqayn la-eg geesigan ku dhexayta sektarka ciidanka qaybta lixdanaad ee dowladda federaalk soomaaliya iyo weliba ciidanka maamulka koonfur galbeed soomaaliya ahaan booliska gaarka والله يرتئن وصلنا عليه نيد العباس قال لي أن أبن بسبوها أفدي أبن بسبوها أفدي هو أن أن بورس تكر أفدي بورس قارك أفدي به أن والعباس كده العبا أفر لنا اللي أن أن سقي ما هو المرض والكوين بنوضحي marka insha allahu tacaala da isku duuban oo isla shaqeeya isla kaha isla fadhayana unu iyo maaragtay santarka qaybta lixdanaad
كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه فخارك دار السلام الدنيا لم دير الواي باقي مال درجة لم دير الواي كان كدار السلام يوال انت دوما والكدير يوب الواي بارو ابو كبه بلدكم او بسو جناسي انبس لوطو بياني بيوغا ايوالي باكتو اذا بيوغا بيسري قوى بغاش بلشنا حيسياسة بلدكم كواي بابرو ينبهي او بسو جناسي ماي بالغلو بابنا ايه هوركا برنمك الجنيه سنة بلدكو هرانك درارة دارون ايك سرنا وبسي دار السلام داورك داورك barbaaray baqaarkan baydhili ka helaybo beeqbeeslaagali ka dhiibaaya beegmay ka dhiibiyahaayo dukaano doorsho ma aha dantii bulshadu ma aha dan yar karkaal ma aha daarusalaam ma aha ammaantis dariskaha ii deertay allah degdeglineenkasheene daarusalaam hadiba ma hadaayne badeecatii dana waseena usuun hasiindidiyaaye dareera diigsida dubsida darha kuiriga baqaarka daarusalaam badeecadu yaalla haddaan wasiinkudu daar bagaashku kumbad ee norwayba cabitaan casri ahaa ninka dangooyano umuddo hadda isticmaala inigi kala cabitaane bebsi shani coca-cola seven up sprite marinda rani barfuume iyo tarahal doore habannon kumoganayna saliido boodi lakis kisiliin zayd zaytuna muna relikis shaambo asma sagaal balqiisa najraal iyo dayman kareem korooto ka suubsano korkama da'da marayda kunkur budiska dhaafsiyow i kareem horballan aragna brofeshinal kareem la eraaw bakhaarka daarusalaam waxaad kaloo ka heli kartaan caano kooste noocyahooda kala duwan sida danigo iyo daano xewa iyo koosta linda iyo xayaad amiis iyo nuura bikaw fita fareesh ankoor iyo kani bahja bilbey zamzam iyo qamar royal iyo kenz waxaa sii dheer saha iyo maamatis intaas iyo in kasii badan waxaad ka heli kartaa bakhaarka daarusalaam haddaba hamugaan bakhaarka daarusalaam haddii aada daneeyaasi dukaan ama dawrtaay ini badeecad dighansiyada dawiy safaranka bati iyo daarusalaam adeeg ansaati waa dhamis duuriyaana horundee bakhaarka daarusalaam bakhaarka daarusalaam badeecadiis meykii iilaa ay aroor jumhuurta faarad intii aada daneeyaasa qaarka daarusalaam may bakiyaale jidka boosteejada shabeelow akoorjeedka laanta hormuud ee xaafadda isha wali faahfaahintaas dheeriyo kula xiriira taleefon lambarada shalay eberli hal shan laba shan tum idli tum ibkow eberli hal shan sagaali lama sagaali lama eber afar ama lambar kalenka damboyse eberli hal lama sodo shan bihdi lama eber eber haddaba buushooy balantan way buaha
كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا
barnaamijka kulanka warsan weybana si kukuaya shabakada warbaahinta warsanna muujada codka dheersiiya tingisiyad dhibisan lama magahartiisa qodobtiisa barnaamijka kulanka warsan weyba usaiya degmada diinsoor ee gobolka baaya wayba deegaano hoos kooya ku dhiyaya isku horkooy indhahay ciidamo ku tirsan al-shabaab iyo weliba saasoo kale ciidanka booliska gaarka ee koonfur galbeed soomaaliya oo dhowaan degmadaasi tuubar lahaankihe gudoomiyaga degmadaasi ibraahim shigshigow iyo qadka teleefonka ka waramay wariyaagana cabdulaahi nuur aadan xilli isaga waramaya barnaamijka kulanka warsam
dadka eemid oo aan miraditahay meel oo shacabka ka dhibaatayayan aan ku ogaanayaa beer qadaana deegaanka oo degmada unfura hooseeda wahay iyo qaar kamid ah degmada dur degma tuule laraab masire ahaayeen alxamdulilah dadka shacabka iyo ahaayeen oo dhibaatada ka haayeen walka deegaanka degmada iyo hadda shacabka iyo hadda kunolin weliba sheegtay in dagaalkii oo gaadeen ciidanka ammaanka degmada diisoor khasaare ku dhalay dagaalkaas al-shabaab iyo ciidamadii indhehay jare
ha basaarada hal askariya noo dhimadi iyagona shangaar dhamadana sadin nogala lagu ooli meelo dagaalka ku dhihi diisoor intaan jarta
ma in jirta afartan kilomitr
waayahay dagaal markii u sidhii khasaariya jeyside wali sheegtay dhimikiika in usa askari siin ku dhimid dhimiga al-shabaab may khasaareen in ku sheego korto
shabaab shaqaalka dili nimankan wadidkaayan yooba asaayadii shacabka oo galaayan akabaata meel lima yoolay karmaaye hada alhamdulilah hadde wal dhabaata ee shacabka madiin ciidamadana nabadiyo hal askariya yaa maro dhaawa nalada mudada dhaawa nooga dhimadi walkal dhibaata maandiin deegaanka oo oo deegaan hooseeda iyo deegaan may haaye oo degmada fura hooseeda hada intii ciidamada koonfur galbeed boolis gaarka iyo iyo ciidamada koonfur galbeed yaa halay weer ka qaadeen haddi deegaankii deegaan oo nabad dhankariya wada marar badan deegaankaas dagaal yaa ku dhihi al-shabaab iyo weerarka ka qaadeen oo dagaal isin iyo al-shabaab ka dhamariya jira hadda deegaanka ay galanta ka haaye
ani galanta ka hayna way ku yaaba in isin sii roogtaan oo weliba ammaanka deegaankaas isan xaqi jiraan
waktigii al-shabaab oo intii deegaan wala qowde yakabaay wal moodi alhamdulilah istaraatiijiyadii oo haddajiidi koonfur galbeed wala guulaysi degmo kaasi markaa iirishe marka meelin baan wala be lanka deegaanka kulaladi idisa garay meel al-shabaab anka baan wala laakin marona barbaran mayka way garay lan oo degmo kale koo adjeeda degmo kale degmada kale imbahay kaasana kubaad laakin marka baa degmo kaasi wakisdhayariwa
waayahay gudoomiye shacab yaa meelaasa ka noolay oo dagaalka ku dhihi shacabkii deegaankaas laka kor dagaalamay xaaladda si ay ka ku dhaheena ama weli deegaanka roogan
awood oo haddii qabo dagaal oo isdaay oo al-shabaab dawladda dhammaad hadde shacabkii iyo dhabaad kaayaan hantalyo oo ka dhacayaan martay dilaayaan dirdil iyo dhac ka dhacayaan markuun shacabka ciidamada ammaanka anka waa subax horkaaye meeliyo jee waan alhamdulillah guul oo iyum hadde ee majlismaya iyo dhatiyoba walaalyo iyo iyo walaali oo xaaladi iyo dhatiyoba likuwaade marka meelkaas iyo sheega iyo meelkaas jawab dadku shacabka dhibaatan kaaya aan kuwa dabna alhamdulillah waana walkii haddana wado kaasana iskayana
baryeerkoy baryeer baas زارمنشا وابوها ذكر مدية ورسو جربنا سارلاي جدنكي فايلة لك جرمالي بوسوي لانكي ميلنجي لنا هكي جيلوي دوريا جوبا اي دارو دارو shirkada yuuriyaashe jimaadiyeeno jilijilin hayne jadiid ahoo jeelliin midooyay halkii marba juusko dada meeljeeyayaana bulshooy ha kajiidida dayuuriya jubba ii daalo دوريا جوبا اي دارو زودن زنجناها لماد يوبا جو جو جلجلشي جوك جوك ملح والعال هوتيل كي جرتها لك جرمات راهلة لانكي دنيا يو بوسوي هكا جيلوي دوريا جوبا ايو دارو dayuuriya jubba ii daalo jidmikii daahiyaayan meel kasto adan jeed jabuu jiglayaha jahawareer malku sugaayo jiheeyika hirin jidmigafaayan jaamiciyaala wedaayan beecshonukoo hasiinjiididawa kooyaka jirmaada bulshooy dayuuriya jubba ii daalo دوريا جوبا إلى دارو ميلو يو سينجيان ويبا كومدها بيدوا إيه مقدسو أو جيول بأه أو جوكا إيه ويبا قال كعلو قرعين كسمانيو إيو كسكالا بالوينة جبوتي أباباي نيروبي جدة سعود عربية إيو ويبا دبي إماراتكا xafiiska shirkadda dayuuriya jubbe ii daalo iyo wayba la erey alsafa travel agency wayba anugu sekataale ha ku horjeedka isteeshin yarowka hataba bulshay wali faahfaahin kaloo intaas dheer wayba isunkulaarii kortaano taleefanada nambaradii oo yeeshanayay eberli hal lama liiduun i lama afartan i lama afartan ili eberli hal todobo toddobaatan i shan toddobaatan i shan afartan i shan eberli hal lama siyeetun i afar afartan i sedde afartan i sedde ama taleefanka kale meeshinkoo useeyey eberli hal sagaal eber todobo eber eber eber eber afar hataba bulshay ballantaan wayba antiina ku faa'iidaysanaan safarka raaxada le ee dayuuriya jubba iyo daalo daalo daalo daalo daalo daalo
haata dhegeystayaal weli barnaamijka kulanka warsan iyo ku guda jirnay qodobkiiga barnaamijkana welibaa u seeya maraqa darowa yacquub owsa ee afhayeenka odayaalka dhaqanka koonfur galbeed soomaaliya iyo weyba su-aalo dhowr ku weydiinaya hanaanka eh, doorashooyinka xildhibaanada ee koonfur galbeed soomaaliya ee ka dhiyi doona magaalada baydhabo ee xarunta gobolka ba iyo weliba sida odayaalka dhaqanka koonfur galbeed soomaaliya diyaargarowga oo ka jirana waa ku maraaga un warami barnaamijka kulanka warsana
bismillaahi raxmaan raxiim eediyada ama dadkaadeer ee odayaalka dhaqanka koonfur galbeed soomaaliya maanta may magaalada baydhawey oo ku kooya magaalada muqdisho oo hadeerana duwan shan oday oo koonfur galbeed buriyooka dhisi kumada ujeedada safar shoona mayba waa hayaniyo hooli in idnaday ee lama kun iyo tobanka lama kun iyo toban ilika sidii laan ololaay irdooyinkii iyo samanaaro iyo liinsii lahay yaa yaa ka saafanye kooyo iyo kooya insha allahu tacaala mayba rajeeyaan inay odayaalka iyo nay guddigii doorashooyinka beri kulma doonaan haddii ilaahay ka raala noqdo kadibna seminaarkaas gaaban oo qaabkii walalahaa xulo lahaa iyo eh, jadwalkii la wada marin lahaa iyo kuwada hadala doono iyo ayaa ka saafiyey insha allahu tacaala sidaysayba ku warqabtaan lama kun iyo toban lita ku duwanyi lama kun toban iyo lamaadi ku duwanyi mayda jira ergooyin ya jira doonaa odayaalka dhaqanka shareediyo ma ergooyin aad jira doonaa sidaasi la ku wada Eh, haddii arrin isbedelo la tiidaayo laakiin qorshaha hadda oo muddo haddana miryaha iyo hirdooyinkaas iyo ku horreeyay xildhibaanada socodkooda marka hirdooyinkaasna mayba hawsheena loo doonaana doorashadii hirdooyinka halkii kursida laba qof iyo walaay ku badanyaan is sharaxo doonaan haddii ilaahay arro marka hadalladaas badan sho inaanu ka hordiimo fadaw markii shakinii furumo dukumiinti un helno laaki walaaliin qolow erar doorashin badan sii ku sii doon haddii ilaahay kalaada naqdo gorodi maraag haddii nisbarbar dhigta nidaamkii hore ee odayaalka dhaqanka iyo haku-xuleen xildhibaanadii baarlamaanka ee hadduu waktishoo dhammaaday iyo weliba nidaamka ergooyinka iyo doorashooyinka maamul goboleedyada kordhiyahaya may farqe dhexeeya sharxad kooban nooshi seesaan argayan odayaalka dhaqanka koonfur galbeed soomaaliya howlan hata dareerta
runtii waqtigii laba kun iyo toban dhamaaday waa hal oday oo xaaladda markaas isbitlerisadatii la talada xildhibaanada la fiiriyey lankaisiyatiyi tirahaamalanka kolonyo shilaytaas qoraay isku qabsi badan ma jarna laakiin hadda waxaa waaye loolaha adaga jara erdooyinkii naftatiyo olah xolaa oo amnisha dee noqda doona daraawaa jiraan erdooyinka naftatiyo halkoqofini iyo dawada beersada suuragalkii leeta walle radiis weydiiyayo jiraan laakiin odayaalka dhaqanka eedii markii hore shireeriyo ka qiyaasi iyo haddaba la diibsadaay marka bani aadanka noolaanka dad badana neerimayg waa eed waay lankasta xilxaaymayg obsaday eedaniisa qobada marka haddama islana eedii walbana halisayn kudashargoosle walow lan eed fado hadi fado lan eedkiila fado walbadankiinka waayana eed inisa diiraadiyo oo mataqaana hadal meelanka jarin dolaas kusaar suurgalata laakiin mamayba waa eediyada handhawaayan uleegti oo unishileedan nebiyaay oo nilay laqiibsadaa naqdaasa eedi oo unishileedan nebiyaasi oo nilay laqiibsadaa naqdaasa marka xaaladaas una eedyada handhawaayana eedyada handhawaayana shileed iyo dad may waxoogaa welwel noohaaye dadkaan laha kuusaw idinba isin nafsitii una nafsitaanoba walaa man eedoona dawlada dhiseen dadkan kale see naqda doonaa welwelshi odayaasha isweydiyaaya marka laakiin walwalbana waqtishoo lata haddii ilaahay karaala naqdo eedyada handhawaayan una arrintaas gorodi malag wada shaqayn inta la-eg iyo ku dhexaysa odayaalka dhaqanka koonfur galbeed iyo weliba guddiga doorashooyinka ee koonfur galbeed soomaaliya
adeerow ma wada shaqayna halkaan dhulka keensheega maa wada hadalna maana mays aragna marka meerakoorna wada shaqaynteena xunta iyo faylata toona meerakoorna qofku markiis aragtaano wada hadalaano wada fadheeta iyo erakoorta wada shaqaynta hookay waay wada shaqaynta wararka jira taluug sugna markaasa meerakoor laakiin madda maa mays aragna marka inihuna hadda ka hordiina madiirin haddii ilaahay
dowlad anka dambeyn bulsho weynta koonfur galbeed soomaaliya ee ka dhugunsada haysa maynka baaqa lahaytin
marka horeysa bulsho weynta koonfur galbeed maynka baaqay markii ka horeysa oo xorriyad taam oo la kadnaa laga koro maanta isxukumaayaan iyo deygan kudida waaye marka iniyo mar walbaba beedka dadkadan iniyo isku duubanaadaan iniyo dowlad goboleedka koonfur galbeed garab istaagaan iniyo waxyaalaha hadda laku fadaw amba baarlamaanka la fadaw lan walbaba mayba jeelaya iniis walnaqdo ini lan walbaba meelasusa ku dhaa muuqdo laakiin ha ku muuqdona alxamdulilah ilaahay aan qori iyo ha ku muuqdo waayona waxaa waaye ilaahay aa ku reebay inay sidaas cidda qaadaan oo walwalbaba garab isgarab taaganaadaan dadkan koonfur galbeed degaw qabaa'il ahaan markii dhintayriyo qabiil bartayta deegaw maka jaro waa qabiilkii oo toban kun ay ka kooban amba labaatan kun ka kooban amba soddon ka kooban oo boqol kun hataa qabiilkan deeraan haddii bartayta la daadego badan iyo iska qabsi iyo ismaac badanaanka kooyata in waxyaalahaas lakuwaanta oo arrinkaas bini lahaa kuwada jeesado ma jiraan ka baaqaya inay dadka qabaa'ilada deegaanadaa degan inay wal alla walaagiyo soomaalida kala qabta la qabaa kusii dheeradan marka afkaarta raasoo yini walasaqabsanay ku ku dheerada dada qabiila meesha waa maluqiyaaba ini lambo kumay saddex boqol kumay marka qabiilna waxaa waaye luqiyaaba toban kun bay tahay toban kun oo bartayta la dhigo arabtameeda binshalkigi marka eejigeeda ayaa ayaa dhibaato qabiilka taadiirad intaas meel ku waantawey waana hala wada shaqeeya odayaasha dhaqanka maanka baaqay inay hariir badan oo tolka luweelada oo se dhibaatadaasi lagu kubaa in hariir badan luweelada intaas dhaqanka baaqe eedaana maasan
primary and secondary school iskoolka hoose dhexe sare ee baydhabo janaay bedkii walbarashoodu waa bakaartii ilmugu waa baysigii bulshadugu baydhabo janaay primary and secondary school babeerago walma tarow walbarasho horumar leh ho-ada walanbarana beerma ihiidii nolola bilaasha aylikoo buynay deerwal ku baroy baydhabo janaay primary and secondary school bidheebidheema ee iskoolka makabaylaaya dalladoo bariimidiyo dallada seefa bogseedeey hoobaadaha kubarmoosta shahaado beriime eh madii adahalabata boqor hanlakiinjeeladawa iskoolka biyey bulshoy bulshoy bulshoy ku faa'iidaysada baydhaba janaay primary and secondary school maclimiinba barad an hayne binaankii i guda dhatiyo jaamacado askulabari maqaadadeno bajeelasha weddaŋa ashare biyaayana biihareed ena geewelba binaan may ku helaayo bulshoy ku faa'iidaysada baydhaba janaay primary and secondary school iskoolka baydhaba janaay way bakataale jidka soddonka gaar ahaan isgoyska bayhaaw baydhabo janaay primary secondary school maadooyinkiyo kabahayaan markili kureeba tarbiyadii carabiga weliba iyo kabahayana afki ingiriiska walaa intaas dheer kula xiriir taleefon lambarada shale eberli halsiyeed soddon shan konton soddon shan ama taleefonka kale isin kula xiriiri kortan eberli hal shan konton shan sagaal dhun shan eber sagaal
hata dugushidayaal weli wayba ka guda jira barnaamijka kulanka warsan qodobkiiga barnaamijkana weliba useeya nabadoon maxamed yuusuf gumaday oo uuse kumida nabadoonada hakujiyada gobolka shabeellaha hoose iyo weyba xillaha iyo magaalada baydhabo iyo hadirangeeka odayaalka dhaqanka ee gobolka shabeellada hoose isuku warbiyey ama saasoo kale ha ku horjeesaday suldaan uuse sheegay in uuse umateli doona beelo dego gobolka shabeellada hoose waa koos nabadoonka oo uuse hala hariiray barnaamijka kulanka warsan islamarkaasna maamulka koonfur galbeed soomaaliya ku codsaday in suldaankii beelaha sida rasmiga ayaan la haytay uuse umatela islamarkaasna anqaada saamiga beela beelkumida ee beelo dega gobolka shabeellada hoose
bismi illaahi raxmaani raxiim waxyaabaha ugu soo xiriirna waxa waaye runtii waxa waa annaga waxaana bixitanka guud iyo gobolka shabeellaha hoose maamulka koonfur galbeed waxaan meeshaan qaliil iyo camba xambaareed iyo boob aan ku jeedihaynaa nin buu isku sheegay ugaas ugaaska beesha isku sheegay oo la yidhaahdo madaxweyne maxamed daawuud oo sheeg magaca isaga uusan lahayn gashtay kab oo dinkiis ahayn ninkaasay oo hadeertaan ku sugan beesdhabo oo dhahaayo aniga waxaa ahay ugaaska beeshaas ninkaasaan rabnaa macnaha in odayaasha dhaqanka malaaqyada waxgaradka dhammaan dhaqanka iyo duumyada maamulka koonfur galbeed odayaashiisa inta waxgaradka ah iyo maamulka dhammaan inaan ku sheegno ninkaasi iyousan beeshaan shaqo ku lahayn beeshaana aas ahayn maamulka koonfur galbeedna aas deganin og yahay nin kale qabiil kale ka tirsan shabeellaha dhexe degan oo maamulka shabeellaha dhexe dhexe oo wax ku leh waa waayahay adiga waxaad tahay nabadoonadii beeshan ka soo horjeestay ugaaska hadda idin matelaya marka beesha aad ka soo jeedo ugaaska rasmiga ah ee beesha hogaaminaya xaguu joogaa maxaase u diiday in baydhabo uu yimaado oo uu ka qayb galo shirkani
anaga ugaas ma qabno waxaan qabnaa asal ahaan dhaqankeena waxaa isleeyahay suldaan suldaankana waxaa la yidhahdaa abukar xuseen maxaad waa dalka caafimaadaas maqnahay hadartaanna waa yimid nairobi jooga insha allahu tacaala maalmaha soo socda waxaan jecelnahay ilaahay idinkeedas beedhaba yimaado oo ninkaas isku sheegay ogaaska in lasoo qaban doono insha allahu tacaala sharciga loo keeni doono oona la waafajin doono wixii maaragtay markaas oo qoob magac ah waayahay nabadoona adiga xagee igala hadlaysaa xagee joogtaa waktigan waktigan xaadirka aan kula hadloohay waxaan joogaa magaalada baydhabo caasimada koonfur galbeed aan kula joogaa oo aan u imid ninkaasi markaan ogaadna meesha yimid waxaan u nimid ninkaas waxaa waa inaan bulshada dhan aan ku aan tusno aan farta ugu fiiqno xuseen maxamed daawuud aa la yidhaahdaa adina dadka hadartaan waa raadi kartaa wanaagtigiisa iyo adkiisa iyo codkiisa fiiri dadka shabaab hoos degan artiyo itagu waay digiga intiina degan dhammaantoodna isku afkala waa la yaqaanaa ninkaasi afka aad ku warramaayo iyo sida aad ku warramaayo dadkaaga fiiri
waayahay mar haddii baydhabo aad joogto oo waraysigan baydhabo aad iga siinayso maxaa kuu diiday adiga iyo inta kulamid inta kula mid ahba in aad u tagtaan odayaasha dhaqanka ee ka qayb geli doona shirkani aad u jeedisaan in ninkan aad sheegteen in beesha uu shaqo ku lahayn aad u gudbisaan inuu idin matelin
macaawinimada kamid tahay oo galabtaan soo galnay beri subaxdii ilah yidhaahdo oo kuleena meha wadada ka socdo oo tababarka loogu furaa odayaasha oo dhaqanka waana tegaynaa ninkaas intana waa sheegaynaa wadda digil iyo mirifle u madax xalaanaya waaye dad oo waxaa waaye dulmi dii dulmi neceb waaye dad ahlu diin ah waaye kulligood baa u sheegaynaa ninkaas mehaas joogo oo jariimaysan oo waxa waaye ummadda dhan waxa waaye yani magac ummad dhan oo jirta magaceeda iska sheegtay oo yiri waxaa ahay meeshaasa aniga matala oo been ah aan waxaan rabnaa insha allahu tacaala inaan maamulka iyo dhammaan cidda aan kuleeta aan gaarsiino haddii warkana la maqli waayo mudaaharaad ballaaran intii waxaa waa magaalada joogto insha allahu tacaala oo xurka xorriyadda nimada jecel oo jecel maaragtay oo neceb dulmiga inayna garab galaan oo mudaaharaad aan ku qaadna siyaira waayahay soo kama wanaagsaneen idinkoo xoog waxba ku raadin in ninkan wadahadal aad la gashaan oo aad la fadhiisataan aada dareensiisaan in idinka uusan idin matelin
may anaga wadahadal mana dhex mari karo sababtoo ah maba nahaabo so waxaan ku wada hadlaynaa waxaan wada hadli karo dad wax isla leh walaale eh wax iskugu darsan yihiin dadkaasaan wada warami karo laakiinse nin oo goob sheegtay hadda ka hor dowladdii xafisha ee kaljorisay odayaashii oo dowladdii loo dira dharanka ahay ninkii xelxeray oo guri goondheer guyeel ku xelxeray marka waxaa waa marinana balfuliseeni tan liiqaano waxaan nahay oo codkooda meelka gaarsiin karo insha allahu tacaala intaan la hadli lahayn idaacadda waa kala hadlaynaa maamulka koonfur galbeed insha allahu tacaala sheegina waayahay nabadoona gebagabadii waxaad iga warbixinaysaa ninkan aad sheegteen in aad kasoo horjeedaan shirar noocan oo kale ah oo uu idinkaga qayb galay ama beesha uu u matelayo oo idinkaga qayb galay ma jira
lagu qabiil ma aha ninkaan dhaqan ma naga dhexeeyo dhig ma naga dhexeeyo dhale nagama dhexeeyo dhul nagama dhexeeyo dhig ma naga dhexeeyo waxaan kuwa hadalna meeha ma yaalo anaga waxa waaye dadka abtiwileyta ma weli anaga abtiwileyta ma diilaan nahay ninkaana waxa waaye nin oo gobolka ku dhisaad aan ku sheego waayo cid kale ka tirtan oo cidiis aan ku magacaabo waxa waaye cidda degta shabeellaha dhexe warsheekh biyo caddi calalla iyo dhulkaas cadheeri musegawaa cid degta iska tirsan yahay dadkaas waaye mana la hadli karni sababtoo ah wax naga dhexeeya bajiranbo wax luqadda keli aan ku wada hadli karno waxa waaye luqadda maamulka koonfur galbeed in ninkaas ay ka qabtaa maaha ay ka bixiyaan bis
haata dugunsidayaal weli weyba ka guda jirna barnaamijka kulanka warsan weybana si kukoyahay muujada cod ka dheersiiyo tiisiyo dhibisa lama magaartisanina geeseego qodobtii barnaamijka kulanka warsan weyba usiya gudoomiyaha degmada xudure ee xarunta gobolka bakool madmaalin emede ayaa ku warbiya dagaal ah andhexeeya al-shabaab iyo weliba ciidanka dowladda federaalka soomaaliya oo garab kale ahaa maamulka koonfur galbeed soomaaliya deegaanka mooragaabay ee gobolka bakool ee degmada xudur hooskoyo waa koomad maalin emed oo waramaya shukri ismaaciil axmed
ciidamada xooga dalka iyo ciidamada koonfur galbeed oo garabsadaw iyo midda xiraaqay howlgal ballaaran ka sameeya deegaanka hooskooyow ee degmada xudur gobolka magacaabo waa yab yab oo ilaa iyo soddon kilomitr dhinaca qarisa ka qeydan ee magaalada xudur deegaankaas meedaan dhehayay ciidamada xooga dalka iyo kuwa koonfur galbeed oo dhinaca eh iyo ciidamada kooxda al-shabaab oo muddooyinka dambe la sheegay in deegaanadaasay ka sugayin warare maanaha la sheegay marka dagaalka saacado kooban iyo dareereysado oo saraakiisha ciidamada xooga dalka maanaha sheegeen ilaa iyo wal oo khasaare oo dhinaca oo ciidamada dowladda hadeeri majaraan iyo neereen balse laakiin wada sheegeen intii oo dhinaca al-shabaab hallan oo horjoogi oo deegaankaas mase geelageeda dagaalka ku dhacantakahayo kadileen oo xogkiina xaquuqu furadeen waana anjarna wal oo shacab oo dhibaato yeelatay kadeeri eemarkiinka horeysay oo ciidamada howlgalo noocaasa ka sameeyaan ee deegaano hooskooyow ee degmada xudur ee muddooyinkan beendhamada galay ee howlgalo ballaaran oo ciidamada sumideen ee wadooyinka xagalow ee magaalada xudur sida kaastarnimadeena eena ku hada al-shabaab yana may dowladeena eena yaba eena armooyo hagay diyaayaan sidii un goy lahaayeen eena wadooyinka xagalow oo magaalada xudur taasoo sababtay in wadooyinka qaar oo gawaarida wax beerada ganacsiga oo magaalada xudur isticmaalayeenba xakad kala maxamed een meelo la ka dagaalamay hadda ay ka sugan
saraakiisha ciidamada badda sheegahayana in oo meelo dagaalkaasa iyo iyo kooxda al-shabaab afrika dhamal iyo waxaa ka gacanta ka sitaan barta laakiin howlgalkaas dagaalka dagaalka dagaal oo sabtoota surmi maanaha dagaal erkor hayna oo keliya meelatay oo yab yab tuulada dheerawnayna dagaalkaasa howlgalkaasa ku soone deegaano badan oo ciidamada howlgalla noocaasa ka sameeyeen ay jiraan haye walkhasaaree ku dhaladay dagaalkaad lamada dhine oo ah, ogdish jaran ah
saraakiisha ciidamada may baan sheegayna intii oo howlgalkaasi iyo ka dileen lankumade amiir oo al-shabaab kumad ku tarsanaayo oo deegaankaasay gacanta ka hay intii oo ka dileen sheegahayaan oo furteen iyo wax ka furudeen marka laakiin ma sheegna waa oo khasaare oo dinagisha adeeri
haye eedaa ma asanta dhinaca kale mayba
haatay dhugeysadayaal weybaadsiin ku raaligeliyaan kaasi weybahaye wariyaha gobolka bakool aan ku rabno shabakada warbaahinta warsan maxamed cabdirax- maxamed xasan cabdiraxmaan gooni oo warmay shukri ismaaciil axmed eh, balse sii ku raaligeliyey codkii gudoomiyaha degmada xudur ee xarunta gobolka bakool oo cilada farsamo iyo xarele weybana guud ahaan intaa ka afmaray barnaamijka kulanka warsan oo isin kula dararteen shabakada warbaahinta warsan muddada codka dheersiyatin iyo sideed dhibeysan laba magahertisa anigoo idin geesayaa sii saaray waana siila dareersiyay mahada ku dirto faysal dhaayo huseyna farsamada iyo kajaakayaayo uu ka tagiyo kulanto dambe way basiin ku tabanay saas iyo amaanaal
Alankeeran irmaano, eleteegano, ebedo indiyaane. Alankeeran irmaano, eleteegano, ebedo indiyaane. aragga masuula adoomma ku adkaada anshiya managato calankii ku furgabe aragga masuula adoommaku adkaada calanshila managato calankii ku fur galbeed abtirsiinya dheero ilaalooda waa enaa inoogaanu etaa abtirsiinya dheero inoogaanu etaa ilaalooda waa enaa
adlega alayo adi adiga ka aroorte arma abar oroda malkashagne ilmi i adlega alayo adi adiga ka aroorte argaa kaleeb urshay jirin isirkaan hatira inta sheekataa inni koo difaa adigay eyaa alayuu ogaa argaa kaleeb urshay jirin isirkaan hatira inta sheekataa inni koo difaa adigay eyaa alayuu ogaa
bismillah gogoykun wayba leray gargaar wayba na siintiriyay abwaanbalwudiid gedgediyo bilaawo harafka gaadee geed gobtiskarasa geesishay goloola muguheenshayn gagaabii gooymara shimbir gobtiya guumoa geesisha gariira gaashanleeshe gorgora garaafadiya gebley shimbira gudugudu geewa hergilaase geedishen hamiinga gaanameeli ingeeminya liniska garbiyey afyaalkii gumeeda ahaa ana gamaarsanaa galanta madaga infuule guntaya isgallay gololanfidiyo gar ilaahay insheego faday odoonkow garaad yaro walbon gorodaane ahaa guulow ilaahow wali ana gef iinka kugu haadoy wali gare ana sheego guntun walan anfahayangna ilaahow garab iisi shaydhaanka garba saarano shartun gunduno guntun isgalshe guulka aalohayona galambire ilaahow ku goboy gudugalo doogi matun ga'alkay rumaadow lamaaday galnyaadow gurta ii midigdayow garboogi digida midhiflow kuulageenka obsada jedaalhanshalnagada jedaalhanshalnagada olku gurdhunga garaatumuwiinga garbasaar shaydhaanga gol abaar ewa geed enjeginga onogshalgooya geese dhammaaya gacalkay rumaadow lamaaday galnyaadow gurta ii midigdayow garboogi digida midhiflow olkaha gunudaa guulagay rahmaan eh hadalshay gudubteen qabiilka iska gorodaa arrimaa iska gala ma siin erna olkun guulma siin ah gaalama la galo haytana ulgirdaad galliyaa kan galantis mariidi'i kan laka galan mariibe dembe isan galo haytanoo geeki qiyaam hoole deer ilaahay siinka gudu doonuwa gur'i midiga etiin galantin iniska dhammaytana gartona nagsudu koro lamagoy dhatiyo lay galli gololiinfa dheedu koro inin wada gunduteena iniska garaafoyteena gaalkay rumaadow lamaaday galnyaadow gurta ii midigdayow garboogi digil imiriflow guulagay koobsadaa olaadunha gunudaa godkun saabiliin qodi garaatumuwiingaa saaliinka gudubeene saaliinka gudubeewaa guulagay eed injeeliyaa gebro asaayka koraw gedaalanfiiriya geesiyaalka dhammaadayaano garabkii digil miriflooho dalku walangalo fadeen gedaalanfiiriya gaala shalfiigayo erinka ooto galaw godita misgeedi ii guryaalka lugubaw ogoonto gaajodaas gedaalanfiiriya geedo ilaahay oo isingaraafoyo haytano habadin shalgalabaas godob isingalaasanga yeedan haata gadaalan fiiriya gef walba man araga gorodaa waa weele hoo annabikiinku gargaaramaa taas jinno malka gala gadaalan fiiriya gaalkay rumaadow lamaaday galnyaadow gurta ii midigdayow garboogi digida midhiflow isgalka geeka ee udowkin guulisu jeelkinna gamaartisa gadaalanhi saabtamaa olaadaha gunuda gololanis fedheeda sidiilo gordi jari garaytimadooda waana inis gudunyaarideena lankii garlee gartis halsiyoy lankii gardorogna garduraadisi gaadadoy gunti digida midhiflow guudhaan malaagadiyow garsoorkii ulmaadiyow ana siingoruduu haysanaa may geeka iidinga ga'alba asgalay may anguulidoo haytan eeda angaabiden gobbe jilka kaha gabarii kuriika kaha gurmuda shaqeeya aayow guudwiinay aayow ga'alooy gobol i degmo dhatiyo maa intee gallen isin madii goroonka liseedo wefdugu hagalob isgedgediyaasena geeka ga'alba asgalay may anguulidoo haytan gubaabidii tin waat aayow guudwiinay qabiil aysiin galnay garti birku ha ku gala guudhaan dhammaantiin guntidigida midhiflow galanta isqobsada hoo guulagay eroob olkun ha gunuda gololfidiya lamaada garab dhatiyo garab hiilin ansuubidan anshal garqaada idowanu guuludohaye guftii aboogenbaa guudiya berko lugurudohaye isgalmanirhoona gorosho dheer lahaanan olkun ha gunuda do'aado siingalomaduun guulow ilaahow gee ii hamiin aboosho adi gorosho dheer likiinkaga budu korne gar i gurshalqaadase olkun ilaahow ha gunud birgoti kuweel guulow ilaahow guntun eeda angorosha gaabanta waan eeda angaraad yartaa gudaasho hoos e maa geedaga luuftisma aragaayan ga'alsho ay odowsho mashal gorodaayan gaabano godki kijaraylay gukasta haadayana hatubu guhulu suguhayo roobshay gugumiyaaga eba